ilaa sagaal goobood oo ka mid ah xaafadaha beledweyne ayuu webigu ka fatahay kadib markii biyo xoog leh uu keenay webiga shabeelle qoysaskii ugu badnaa ayaa ilaa shalay gelinkii hore ka guurayay xaafadaha halka kuwo kalena ay rajo ka qabeen in sanadkan ay fatahaad ka badbaadayaan duniyo ibraahim xasan waxa ay ka mid tahay dadka degan xaafadda xaawataako gaar ahaan laanta buulaxaabley duniya oo la hadashay v o a xalay goor dambe ayaa waxay ka waramaysaa sida biyuhu ay u saameeyeen xaafadeeda buulaxaable horta waa xaafad qadiim ee waa xaafadihii hore oo oo beledweyne waxaan bedelaha webiga hoostiisa waa bad waa buuxda haddii hadda aan kutusayna qofkaan intaan doolar ku sugnaan kaa tusaynaa biyaha
haye marka goorma biyahadi kusoo bilowdeen biyahan adiga beriyahanba waa soo bilowdeen laakin waxaa isleeyihin waa naqaan rajaynayna laakin naqna waa waayno haye mar haddii xaafad
a ku soco qofka hadda hadduu cawada oo waabaxa yidhaha gaari transportkii ilmihii wixii la siilaayo raashiinkii waxba marka iskuma hayna maxaan ku baxnaa wa mar haddii biyihii xaafadda soo galeen joogid ma lahan maxaa hadda kuu qorshaysan Haa.
meelaha is leedahay waa tegi kartaa marka wallahi hadda meel noo qorshaysan ma laha meeshii taag oo dadku sii dhawaadaan len usii tegaynaa xaafadda wixii joogaan lan sii aadi karna maga waxaa lagu dhaca ma laha Haa, guriga aan ku baryayna bes aan nooga daan hadda waan sariir intaan alwaaxyo iyo fuusyo isku xirxirna alaabta ku rarna meesha bes aan noo daan sidoo kale meelaha uu webigu ku fatahay waxaa ka mid ah xaafadaha howlwadaag buundaweyn iyo kooshin qaar ka mid ah dadka xaafadaha si degan ayaa waxay ka waramayaan sida xaalku uu yahay
haddii aan ka hadla xaafadeyda firtale ceelkii oo firtale aan deganahay aniga iyo saddex qoys oo kale oo wada deganayna waa ka soo qaxnay xaafadana boqol kiiba sideetan ama boqol kiiba todobaatan iyo shan way qaxeen caawana biyaha waa nagu saa-id adiga goormay xaafadaada biyaha kusoo bilowdeen haddase meesha aad ku suganta haddii aad noo sheegto hadda waxaan ku suganahay eh, isla xaafadda meel kale aan ku suganahay oo isla xaafadda ah oo qalalan waxayna biyaha igu soo bilowdeen eh, tobankii saac oo galabta ah galabta biyaha intaana soo gaarayan anay isdhimaynin laakiin biyihii gadaal bay kasoo xogolaadeen allahna og wixii had kadib imaan doono laakiin hadda biyaha waa nagu saa'id nin walaa biyo cawada qalqal xoogan ayna waa magarata haye nin biyaha eh, laba meel baa kasoo sakadeen ani magacey waxaa la yidhahdaa abokar saar baa la yidhahdaa ah biyo waxay kasoo sakadeen nin ow, eh, ayaan tahay un habeeyahan waa la xirayay biyahan waxay kasoo sakadeen bilsdid meel la yidhahda way kasoo sakadeen kadibna sidaa loo xirayay biyihii waa la xira waayey kadibna dib waa soo sakadeen magarata marka labaadna haddana waxay kasoo sakadeen helabardo ay kasoo sakadeen hadda xaafadihii wixii o dhan waa dadkii waa isku dhex yaacsan yahay dad hore u baxay dadna hadda waa waa jooga gudahay ay joogaan ma garatay inkastoo aan lasoo warin wax khasaare nafeed oo fatahaadu ay geysatay ilaa shalay galab haddana wararka ay v o da helayso waxaa ka mid ah in biyaha daadka xoogoodu ay burburiyeen taawarka idaacad maxalli ah cismaan aadan carays waa milkiilaha idaacadda waddani f m waxa uu ka waramayaa khasaaraha soo gaaray xuseen xaafadda kooshin kow iyo tobankii galabnimo ay soo baxeen biyaha iyadoo dadku cabsi xoogan ay qabeen biyahana maalmihii ugu dambeeyey dadku ay aada u hadlaayeen khasaaraha ugu weyn oo caawa naga soo gaaro waxaa ka mid ah mid ka mid ah taawarada xergii ee celinayay ama hayey ayaa mid ka mid ah biyihii xoogoodii dhulka ay qodeen Een, isla markii waxaan dareennay isbeddel weyn iyo inuu taawarkii oo leecay ilaa amarkii markaan bannaanka u soo baxanayna xergii mid ka mid ay biyii la tageen kadibna taawarka ayaa soo dhacay waxaa ilaa imaadii guriga uu ku dhacay hortiisa waa gurigii reerkii ilaa ay ka baxeen maanta ay ka qaceen aniga iyo ee, qaar ka mid shaqaalaha iyo gabadha xaaskiigana inay taawarka ku soo dhaceen taagnin ilaahay waa naga badbaadiyay caawa alxamdulilah khasaara ugu weyn soo gaar wuxuu yahay taawarka idaacadda oo caawa dhulka yaallo oo beri wixii ka dambeeya insha allahu tacaala aan ku talagelayno inaan tuusino insha allah ama u diyaar garowno qaabkii awood dib loogu soo celina idaacadda insha allah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka hiiraan cali xuseen cismaan oo v o a la hadlay ayaa waxa uu sheegay inkastoo la sameeyey dadaal badan oo biyaha magaalada lagaga difaacayo haddana in ka badan boqolkiiba afartan xalay ay biyuhu galeen magaalada beledweyne maadaama wakti badan la geliyey in biyahan fatahaad sameyn webiga guddiga ha ahaato oo qolada faawo ka shaqaysay ee dhisida derbiye webiga loo sameeyo gabons ah oo aada u adkaaye waxaas bareesharka ka dhashaa waxaa umalaysaa webiga meelo qaar inuu sameeyo wax la yidhahda kharjibin oo in geesi inta soo jabsaday pressurkii waxaas ka dhacay awoodda biyaha badan ay sameynayaan eh, in uu soo jabsaday taasaa waxay keentay in cawada qaybo badan oo ka mid a magaalada in cawaydu soo galaan percentage hadda cawadoo kaleeto forty percent iyo wax ka badan cawada xaafaduhu biyaha waa galeen means angalkaa ma wax kaa fahamsiin karaa ma wax kaaga sharaxi karan waxa waaye webiga biyo inta imaaday eh, ma jirinin oo korka imaaday flash fladna ma aha oo biyo roob ah oo roob inta da- magaalada kusoo galana ma aha laakiin webiga oo tankiisii dhaafay dhaafay dhaafay awood badan oo mad marka dambe highlandska buraha etoobiya ka da-ayaan weli roob ka da-ayaan oo biyi ka soo horayaan taasaa waxay keentay in webiga hal mar meelaha qaar nakas inta ka furay marka waa saameyn aada u xoogan
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne